زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون لأنه لأنه لأنه لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين
tajribada hore waxa weeyaan tajribadii imaam axmed guray ee raxmatullaahi calayh jihaadkiisuna wuxuu ku tilmaanaa tilmaamo dhowr ah tilmaamta ugu horraysa waxay ahayd sharciga alle subxaana wa tacaala in la oogo cadaaladda la sugo imaaraad islaamiya in dhidibka loo taago
عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال أقدموا عصبة الأشجار al-imaam axmed ibraahim al khaazi axmed gurey haliyeygii ustuurada iyo qaa'idkii jihaadka bariga afrika hogaamiyihii sigay inuu boqortooyada ortodhokiska ee dhulka xabashida ka tirtiro bariga afrika etoobiya oo idilna ka dhigo imaaro islaami ah waa qaa'id qudwo u ah jiilalkii ka dambeeyey kaas oo ku suntanaa geesinimo deeqsinimo cadaalad khibradaha ciidanka iyo futuuxaadka islaamiga waa faatixii dhulka xabasha iyo qaahirkii nasaarada etoobiya waxay qisaska buduulaadkiisa ku fidsan yihiin laga soo bilaabo badda cas ilaa buuraha fog ee lalibeela sannadkii kun shan boqol iyo lixdii ayuu ku dhashay tuulo u dhow magaalada harar halkaas ayuuna ku soo barbaaray kuna soo qaatay waxbarashadiisii asaasiga ahayd kadibna wuxuu uga sii safray magaalada zaylac oo uu ku sii dhammaystirtay barashada cilmiga sharciga marka laga eego xagga ciidanka iyo khibradaha milateri wuxuu fagaarayaasha jihaadka soo galay isagoo da'diisa lagu sheegay labiyo toban sano waxayna taariikyahanadu sheegaan in isagoo aad u daayar uu ka qayb qaatay dagaallo dhowr ah isagoo dhallinyaro ah ayuu ka mid noqday saraakiisha dagaalgeliyaasha ee ciidanka muslimiinta wuxuuna hogaamiyey dagaallo badan ilaa markii dambe uu noqday hogaamiyihii saldanadda cadal ee dagaallada ugu badan la gashay nasaarada xabashida markii uu imaamku la wareegay hoggaankii saldanadda cadal wuxuu xoogga saaray saddex arrimood oo markaasi lagama maarmaan u ahaa muslimiinta markii dambena sabab u noqday inuu halgankaas guulaysto qodobadaasna waxaa ka mid ahaa inuu ku dhawaaqay go'aan lagu midaynayo muslimiinta kadibna wuxuu galay diyaargarow iyo abaabul ciidan isagoo boorka ka jafay jihaadka waddada allaah si ay uga baxaan difaaca ay ku jireen ayna iyagu u noqdaan cidda weerarka ah halka markii hore ay xabashidu weerar ahayd halganka imaam axmed gurey ayaa ahaa mid ku salaysnaa caqiidada wuxuuna ahaa dagaal u dhexeeya saliibka iyo islaamka qabaa'ilada soomaalida canfarta iyo harariyiinta ayaana kaalin weyn ku lahaa sida uu sharaxayo sheekh abuusubayr tajribada hore waxa weeyaan tajribadii imaam axmed guray ee raxmatullaahi calayh jihaadkiisuna wuxuu ku tilmaanaa tilmaamo dhowr ah tilmaamta ugu horraysa waxay ahayd sharciga alle subxaana wa tacaala in la oogo cadaaladda la sugo imaaraad islaamiya in dhidibka loo taago tilmaanta kale ee jihaadkaasi uu ku tilmaanaa waxay ahayd shucuubtii muslimiintahayda mantiqadan geeska afrika ku dhaqnayd in la mideeyo oo ay noqdaan dad midaysan oo taxta raayati shariica ku midaysan waxaanad ogtihiin xilligiisii imaam axmed guri inuu ku guulaystay mantiqada etoobiya inteeda badan inuu qabsado marka laga reebo dhul yar oo buuraleeyah oo nimankii amxaarada ahaa ee kiristaanka ahaa ay hadhaa ku ahaayeen wuxuu kaloo jihaadkaasi ku tilmaanaa ku-xidhnaanta uu ku xidhnaa caalamul islaami muslimiintana uu ka heli jiray nusro iyo garab jihaadkiisana qayb ay ka ahaayeen maxaa yeelay dadkii jihaadkiisa ka qayb qaata waxaa ka mid ahaa atraak yamaniyiin iyo amhariyiin iyo khayrkoodba ilaa yomina haadana waxaan ognahay magaalada harar la yidhaahdo muslimiinta ku dhaqan waa muslimiin isku jira oon iyagu qowmiyad gaara ama qabiil gaara ka soo jeedin hadiyo goorna waxaaba loo yaqaanaa herariyiin marka waa dad noocaas oo hadhaa ka ah dowladdii islaamka imaam axmed guray ee uu xilligaa dhidibada u taagay tilmaamaha kale oo jihaadkiisu ku tilmaanaa waxaa ka mid ahaa dad badan inay xilligiisii soo islaameen oo ama wathaniyiin aha ama nasaaro ilaahina subxaana wa tacaala gacantiisa ku sababay waxaa kaloo jihaadkaasi uu ku sifaysnaa inuu hor istaagay duulaankii burtuqiiska ee xilliga qarnigii lixyo tobnaad ee taarikhda miilaadiga burtuqiisku wuxuu ahaa uu hormood ka ahaa reer yurub ayuu hormood u ahaa imaam axmed gurena raxmatullaahi caleyh isaga ayaa u babacdhigay oo duulaankiisii caalam islaami gaar ahaan mudaqada geeska afrika ka hor istaagay
galka seefta kuula baxshe habashidow dhaabshe halgankuu inuu gelin dabshido galka uga dhaartay halgankuu guduudkiyo u baray gurunji caydhiina halgankuu waxmaaradaa u guday eegam uga siiyey
dagaaladii ugu caansanaa ee dhex maray ciidamada boqortooyada xabashida iyo muslimiinta waxaa ka mid ahaa dagaaladii shimbir gure waasil iyo dagaalkii ambaseel oo ka dhacay gobolka ay maanta degto amxaarada waxaana markii dagaalkaas lagu jebiyey gaalada ay ciidamadii imaamku ka gudbeen webiga walaqa waxay markii ay gudaha u galeen gobolka amxaarada ciidamadii muslimiintu sii wadeen taqadumkooda ilaa ay ka gaareen kiniisadda lalibeela oo ah mid ka mid a kiniisadaha ugu waaweyn nasaarada etoobiya qarniyo badanna ahayd halka laga abaabulo duulaanka saliibiga ee gaalada etoobiya ka hurinayso bariga afrika imaam axmed gurey ayaa dagaalkii jihaadka ka sii waday buuraha etoobiya waxaana allah fadligii u hirgalay in uu gacanta ku dhigo saldhigyadii saliibiyiinta markii uu furtay deegaanadii amxaarada dadkoodiina uu gacanta ku dhigay ayuu u dhaqaaqay dhanka waqooyiga si uu cagta u mariyo wixii ka haray saldhigyadii deegaanada tigreega markii halkan ay garta madgulay marka dagaalo la galay dagaalada marka uu la galay intuu ka qaaday meesha hadda idin sheegaya harar intuu ka qaaday kasar ayaa yaqaanaa kasar magaalada kasar ayaa magaranaysa kasara waa xuduudda suudaan iyo eritrea waa wiilayo way waa dagaaleen goondar ayaa yaqaanaa meesha la yidhahdo goondar wallaahi kolkaan ka baxay adisalaba oon habeenkii dhex dambarinay oon subaxii dambe ka kacnay iyaan casar dambe tagnay intaas dagaaliga meel ala joojinayo goontar marka waxaa weeyaan allah idiin janneeyo waa waxay ahayd muslimiinta magaalooyinka ku dagaalami jiray maxmed gurele meel la yidhahdo gallaabaad wallaahi animaan maa gallaabaad meesha la yidhaahdo way tagin ciidamada maxmed gure kolkaa dagalaad waa waa arkaysa gallaabaad ciidamada ka dagaalameen iyo ragku madaw kolkaasaa rabtaan muqdisho iyo aaggeeda yaa taagtaagaataano jihaadda wadnaa dagaalaan wallahi idinka yeeli baa yoogaa islaamka wuxuu baahan yahay axmed gurele oo kale wey
taariikhyahanka islaamiga ah ee lagu magacaabo doctor rajab maxamed cabdulxaliim oo ka warramaya buduulaadkii imaam axmed gurey ayaa yidhi marka laga hadlayo gobolka tigreega imaam axmed gurey wuxuu u dhaqaaqay dhanka waqooyi ee dhulka amxaarada oo ku yaala bariga niilka buluga ah iyo harada taana wuxuuna gaaray buurta waasil waxaa halkaasi ka dhacay dagaal uu imaamku guul ka soo hooyey waxaa gacantiisa ku soo islaamay xabashi aad u badan waxauna dagaalkaasi dhacay afar iyo tobankii ramadaan sagaal boqol iyo soddonkii hijriga intaas kadib imaamku wuxuu go'doon laba bilood qaatay geliya deegaanka cambaa kadib wuxuu u dhaqaaqay dhanka waqooyiga wuxuuna galay dhinacyada koonfureed ee gobolka tigreega wuxuuna gaaray magaalada lalibeela isagoo gacanta ku dhigay wixii halkaasi yaalay kadibna wuu ka gudbay wuxuuna furtay dhul hor leh oo ku yaalla gobolladaasi xeebaha bariga afrika ayaa ah mandiqad caqiido iyo siyaasad ahaanba ka go'an boqortooyadii xabashida waxayna deegaanada muslimiintu ahaayeen kuwa hoostegi jiray dowladihii islaamka وانفصل ساحر شرق افريقيا عن الحبشه عقديا وسياسيا وخضع الشرق الافريقي المسلم بما فيه الجزء المسلم من الحبشه لسلطان دول الخلافه المتعاقبه ودارت صراعات طاحنه على مر القرون بين الاسلام والنصرانيه وخاصه كنيسه الحبشه ولكن الاسلام استمر في انتشاره حتى صار اغلب سكان شرق افريقيا من المسلمين ودخل أكثر سكان إثيوبيا الإسلام بل إن إثيوبيا الحالية 60% من سكانها مسلمون ومع ضعف الدول الإسلامية بدأ الأوروبيون في احتلال شرق إفريقيا فجاء البرتغاليون ثم انزاحوا فتحالفت معهم الحبشة ضد المسلمين ولم يستسلم المسلمون بل قاموا بشدة وقامت حركات مجاهدة متعددة boqorkii xabashida ee xilligaasi labna danjel ayaa markii uu arkay ciidamadii imaamka oo gacanta ku dhigay inta badan dhulkii xabashida wuxuu u yeeray baadarigii kiniisadda isagoo ku xoojiyey ciidamadii tigreega wuxuuna ku amray inay ka hortagaan ciidamadii imaamka ee ku wajahnaa magaalada aksum boqorka xabashida ayaa isna ka soo baxay gobolka bijamtar ee uu degganaa wuxuuna soo aaday dhinaca magaalada aksum si uu muslimiinta uga difaaco balse ciidamadii muslimiinta ayaa uga soo hormaray magaalada sidaasna ku qabsaday aksum markii axmed gurey iyo ciidamadiisa ay qabsadeen magaaladii aksum waxay burburiyeen kiniisaddii ugu faca weynayd dalka etoobiya kiniisaddaas magaceeda waxaa la odhan jiray maryan asayuum markii kiniisaddaas la burburiyey boqortooyadii xabashida tale ayaa gacantooda ka baxday waxayna u qayla dhaansadeen gaalada reer yurub gaar ahaan waddanka bortaqiiska inay gurmad degdega u soo diraan ayayna weyddiisteen waana dhaqanka lagu yaqaana gaalada inay had iyo jeer duulaan keli ah aysan soo qaadin ee ay gurmad raadiyaan
isku geedigiisii ku tegay boondariyo meel fog halganku waxa isgeerjiyabaa guushii u adkaaday dibaadeed galaal boortaqiisu u kaala gaabshay waaliidadiisii abaan garab ordaynaaye sidii aan usoo guuray baan geesigii nahay eh
kadib markii cagta la mariyey inta badan saldhigyadii nasaarada xabashida muslimiintuna isku baahiyeen dhul ballaaran oo ka tirsan dalka etoobiya ayay boqortooyadii bortaqiiska soo ajiibtay dalabka boqorkii xabashida waxayna soo dirtay ciidamo gaaraya boqolaal askari kuwaas oo uu hogaaminaya nin lagu magacaabi jiray kristofer waxayna ka soo degeen xeebaha waddanka maanta loo yaqaan eritreya dagaallo culus ayaa dhex maray ciidamadii imaam axmed gurey iyo kuwii bortaqiiska waxayna durba ciidamadii muslimiinta ka takhalluseen laba boqol oo ka mid ah ciidamadii bortaqiiska imaam axmed gurey ayaana allah fadligii gacantiisa ku dilay kristofer imaamku wuxuu ku guulaystay in afar meelood saddex meel oo ka mid ah dhulka xabashida uu hoosgeeyo raayada islaamka duulaannadiisa ayaana raad fog iyo heebad xeel dheer ku reebtay laabta saliibiyiinta muddo qarniyo ah heer uu xayle salaase oo ahaa boqorkii ugu dambeeyey ee xabashida uu buuggiisa xusuusqorka ku diiwaan geliyey oraahdii caan baxday ee odhanaysay in badan ayay dadka ku dhaqan itoobiya farta ku fiiqi jireen magaalooyinkii xarumihii iyo kiniisadihii uu burburiyey axmed gurey iyadoo aad moodayso inayba musiibadu tahay mid dhacday mardhow taariikhyahanka faransiiska ee lagu magacaabo rene baasid ayaa isna yidhi hogaamiyaha ugu caansan ee magaciisu kugu soo noqonayo marka la akhrinayo taariikhda itoobiya waa qaa'idka lagu magacaabo axmed gurey ee soomaaliga ah kaas oo magaciisa iyo diiwaanka taariikhdiisuba si fiican looga helayo madxafyada reer galbeedka waana ninka qarka u fuulay inuu etoobiya ka dhigo dowlad islaami ah galka seefta kuula baxshe xabashidow gaabshe halgankuu inuu gelin dabshidoo gaalka uga dhaartay halgankuu guduudkiyo u baray gurunji caydhiina halgankuu waxmaaradaa u guday ee gambuga siiyey isku geedigiisii ku tegay boondariyo meel fog halganku waxa isgeerjiyabaa guushii u adkaaday dibaadeed galaal boortaqiisu u kaala gaabshay waaliidadiisii abaan garab ordaynaaye sidii aan usoo guuray baan geesigii nahay eh
kadib halgan iyo kifaax baaldahaba ka galay taariikhda islaamka oo uu hogaaminaya geesigan muddo dheer wuxuu allaah oofsaday isagoo soddon iyo toddoba jir ah oo ku ilqaboobsaday in badan oo ka mid ah guulihii uu gacmihiisa ku xaqiijiyey wuxuu imaamku allaha u naxariistay ku shahiiday haraha taana halkaas oo uu ka dhacay dagaal malxamad ah oo dhex maray ciidamadii muslimiinta iyo gaaladii burtaqiiska allaha u naxariistee alimaam axmed gurey waa hogaamiye buduulaadkiisa iyo geesinimadiisa uu maanta ka sheekaynayo cadowga islaamka ee xabashida ugana heebaystaan muslimiinta ku nool bariga afrika waxaana allah mahaddiisa in shan boqol oo sanno kadib ay maanta dhashii imaamku u halgamayaan sidii mandiqadda bariga afrika looga yeegleeli lahaa imaaro islaami ah oo sharciga allah ka hirgelisa guud ahaan mandiqadda bariga afrika
أنه نحن وأشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد بالجهاد بالجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال